magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay kulan ay halkaasi ku yeelanayaan madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kulankan oo saddexdii maalmood ee uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sheegay inuu soconayo ay maanta ku eg tahay ayaa waxaa ku yimid dib u dhac lagu macneeyey madaxda oo isku marila ajendayaasha shirka iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah ay dib u dhaceen wakhtigii ay ahayd inay tagaan dhuusamareeb wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan kasoo diray magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa maantay waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana furitaanka shirka uu ahaa mid warbaahinta iyo qeybaha bulshada aysan ka qaybgelin hase ahaatee hogaamiyaasha siyaasadda oo keliya ay ku kulmeen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb inkastoo shirka muddadii madaxweyne farmaajo uu cilaamiyey ay ahayd saddex cisho haddana kuma qabsoomin waxaana jira dib u dhac dhinaca madaxda ka qaybgelaysa iyo kulamo gaargaar ah oo madaxdu ay lahaayeen axmed maxamuud guuleed ayaa sheegaya in bulshada rayidka ay soo dhoweynayaan furitaanka shirka dhuusamareeb ee hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida shirka maanta furmay aad baan u sugaynaa haddaan nahay bulshada rayidka rajadanada ugu aad baana ugu rajo weynahay inay rajo wanaagsan iyo hididiilo wanaagsan iyo go-aamo dhaxalgal ah oo soomaali dan u ah inay ka soo baxdo aad baan ugu rajo weynaa maadaama uu yahay shirkii afraad shirkii koowaad dhuusamareeb kow dhuusamareeb labo dhuusamareeb saddex dhuusamareeb afar maadaama shirkaanu yahay bulshada rayidka aad baan ugu rajo weynaa walaalle in wax weyn oo ummadda soomaaliyeed ku farxda ay ka soo baxdo ma jirtaa wax tala iyo ra'yi ah oo ay bulshada rayidku ku yeelan karto shirkan
wallaahi hadda annaga bulshaka rayid ahaan nagulama casuumin laakiin muhiimadu ma ahan inaad ka ka qayb gasho oo layguma casuumin meeshaas inaad dhanka ka fiirido laakiin muhiimada bulshada rayidka waxa weeye in ummaddu israacdo oo madaxda soomaaliyeed meeshii ay isugu tagaan ay ka soo saaraan qodobo dhaxalgal oo hoggaan iyo horumar u ah ummadda soomaaliyeed inay ka soo baxdo taasaa bulshada rayidka dan ugu jirta walaale cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waa aqoon-yahan ku sugan dhuusamareeb waxa uu ka waramayaa waxa laga filan karo oo shirka dhuusamareeb ka furmay shirkii waan u furno waa dhab dhammaanna waxay isugu yimaadeen maamul goboleedyadii iyo idil iyo gobolka banaadir waxaa laga hadli doonaa oo lagu falanqeyn doonaa saan ognahay saddex qodob ilaa afar qodob qodob koowaad waa guddiga doorashooyinka oo khilaaf ba-an hareeyey yani ay dalbanayaan maamul goboleedyada in wax laga bedelo iyo musharaxiinta midka labaadna waxa weeye maamulka godo iyo maxaan ku rahdaa hanaankiisii iyo khilaaf ka taagnaa iyo aqalka sare ee maxaan ku rahdaa isheeg saddex tobanka hadda soo cusboonaaday macquul in looga hadlo saddex tobanka kursi oo gobolka banaadir sidoo kale somaliland ayadana hanaankeeda doorasho iyo cidi baabiyineeda qodobadaas ayaa loo hadli doonaa oo ku saynaa december tobankiiskii ka soo baxay oo beesha caalamka ee xooga yani ay ka bilaabeen in wax looga soo qodobeeyo marka waxa laga filan karo waa la garan karaa dabcan waxa laga filan karo waxa weeye in qodobadii ka soo baxa marnaba aan yani tanaasul iyo iyo iyo hanaankaas aysan dhicin oo loo noqdo baarlamaanka loo celiyo baarlamaankana markaas aan ka gaari doonaan ayadoo madaxdadkiisii u dhammaaday marka wuxuu dhali doonaa in mar labaad xamar la isugu noqdo oo hanaan looma heshiin karo halkaas ugu bidaamiyo oo beesha caalamku ay wax ka daabihido macalin sugaal cali guuleed ayaa rajabeel ka muujiyey shirka hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida ee uga furmay dhuusamareeb
cabdiwaxid shirkaas horta waa soomaalida kala midnahay waa soo dhaweyneynaa ilahina waxaan ka rajeynayna ilahay wax khayr qaban inuu kasoo saaro ummaddana qulubteeda isu dumo balse anigu shaksi ahaan oma qabo in wax ka soo baxayaan sababtoo ah shirka waxaa isugu yimid dad raba dowladnimada soomaalia iyo doorashadaba si cadaalad ah xaqa inay ku dhacaan ummadda soomaliyeed dooni hesho horey u socoto iyo dad minjaha ku degan oo danaystayaala anigu waxaan qabaa marka shirkaas inaan waxba ka soo baxaynin laguna kala tegi doono ayadoon waxba laisku afbaranin laakiin ilahay waxaan ka rajeynaynaa ilaahay inuu wax khayr qaba ka saaro ummadda ducadeedana ilahay aqbalo
shirkan oo lagu waday in kowdii bishani uu ka furma dhuusamareeb sida uu horay u cilaamiyey madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddana ma dhicin waxaana jiray dib u dhac dhinaca hogaamiyaashii ka qaybgelayay shirka ha yeeshee maantay oo bishu ay tahay saddex ayuu shirkii ka furmay dhuusamareeb waxaana sida ay wararku sheegayaan looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin guddiga doorashada ee dowladdu ay magacowday oo maamulada qaarkood ay ka biyo diideen muranka gobolka gado iyo saddex iyo tobanka xubnood ee aqalka sare loogu kordhiyey gobolka banaadir cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb